degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulkii wilaayada shabeellada hoose iyo beesha garre oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayadaasi kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah iyadoo ay ka qayb galeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jiray culimo salaadiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee beesha garre haddaba gebagabadii waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa mid ka mid ah dadkii ka qayb galay ayaa madasha ka akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wabacd ujeeddo kulan wadatashi iyo dowro taariikhdu markay ahayd afartii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lixdii waxaan kulan wadatashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nuqabada iyo waxgaradka beesha garre kulankaasi oo lagu dahfuray dowro diini ah oo socotay muddo dhan toban maalmood dowradaasi kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobo hoos ku xusan kow beesha waxay isla qaadatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beesha waxay ku ballantay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex nuqabada beesha gare gobolka shabeellada hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay xarakatu shabaabu mujaahidiin ee lagu naafeynaya cadowga allah afar beesha gare waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda dega gobolka shabeellada hoose inaysan ku kadsoomin dhagarrada cadowga uu maleegayo shan waxaan dadweynaha faraynaa haddii aan nahay nuqabada beesha in la dardargeliyo barashada diinta allah lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo diinta islaamka lix waxaan ballan qaadaynaa inaanan kula noolaanno beelaha gobolka deris wanaag toddobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo dacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaragno gacan hoorsi shisheeye siddeed waxaan faraynaa beesha gare inay ku dadaalaan dhaqanka suuban ay shareecada islaamka na fartay sagaal waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa wax kasta oo dhaqanka suuban wax u dhimayo toban waxaan ka digaynaa kana soo horjeednaa dhul boobka iyo haraashka dhulalka danta guud oo ay maamulada ridada ah wadaan dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan qodob kow iyo tobnaad beesha waxay caddaynaysaa inay bari ka tahay murtadiinta ka dagaalamayso magaalada qoryooley dhexdeeda qodobka laba iyo tobnaad beesha waxay ka soo horjeedaa ugana digaysaa dadkeeda khaalufinta dhirta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah allah baa mahadsan awalan wa aakhiran allahaasoo noo dhammaystiray khayrkii maalmahan noo socday si bidqaba nabad anagoo qabna caafimaad iyo sixa si nabadgelyaa noogu dhameeyey cilmiga iyo culumtii sharciga ahayd waanu baranaynay allahaasaa mahadsan allahaasoo nicamtiisu ay badan tahay nagu ilhaamiyey hada khayr alkathiir islaamka diinta islaamka barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo difaaceeda inaan isugu nimid ee aanu ka wada tashanaynay allahaasaan u mahadnaqaynaa ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilaah ilaahay diintan islaamka kitaabkan qur-aanka ah dad buu kor ugu qaadaa dadna hoos buu u dhigaa in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin kitaabka ilaahay dadna allah kor u qaadaya magacooda ilaahay baa muujinaya kor usoo muujinaya dad muuqdayna hoos bay gelayaan dulligaa ka mid a dulliga maanta hayna haysta ee soomaali haysta uganda awaanta aad ujeedaan iyo kenya oo iska xoolo ah iyo etoobiya oo wuxuusha inay maantana maamulayaan oy ayagoo dalka ay kormeerayaan ka talinayaan dulli ka badan miyaa jira haddaan wax garanno dulli intaa dhaafsiisan maba jiraba in etoobiyana gumaysato iyo kenya iyo uganda iyo burundi afrikada qurunka badan annagoo muslimiin ahoo dayibiin ahoo fiican inay kuwaasina dusha naga haystaan ayna innagana ayna gumaystaan gabdhahayna ay kufsadaan ay annaga nagu ciyaaraan tarawaadkeena ay ku ciyaaraan waa duli baan haysta marka arrintaasaan ka cararno ooyaynagu dhicin halaagaasu aanu isdaba qabanno ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum baa jirto aa ku xigto markii la idin ihaanaysto oo gaal idin dullaysato waxay doonta idinku samayso haddana ilaahay baa dad kale la imaan doona oo kuwaas ka kiciya waddanka wayastabdil qowman غيركم ولا تضروه شيئا إلهي dad buu la imaanayaa jihaada oo ilaahay u nusreeya diintiisa adinkana waa idinka bedel qaadanaya walaa taduruuhu shay-an waxna ka dhibi maysaan waxba ka qaadi maysa ilaahay wahaakada allah meelo badan buu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu biqowmin yuxibuhum ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم aayadaas baa alla ku cadeeyey haddii dadka dhan ay ridoomaan ilaahay dad buu helaya keensanaya alla jecel ayagoo uu jecel yahay ayaguna jecel mu'miniinta u jilicsan cadowga ku ad adag jihaadayaan yujaahiduuna fi sabiili الlah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im marka aanu anagu nafteenna ku xiisaysanno islaamkaas aan naf iyo maal hurno iyo maskax iyo caqli sidaasaan kolley waa isku ognahay jazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina moxamed markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadka ay munaasabadaasi ka jeediyeen nabadoonnada iyo waxgaradka beesha garre waxaan halkan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid eh waxaa noola akhriyey afar kitaab iyo muxaadaraad kitaabada waxaa ka mid ahaa arbacuuna xadiidan waa afartan xadiid oo fii dami tacasub alqabila aljaahiliya alxamdu lilaahi taas ayaa aad maaragtay aan ugu faa'iidnay kitaabka labaad waa alwaajibaat oo qof kasta muslim ah maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala inuu barta diintiisa ku waajibiyey marka waajibaadkaas meeshaan u gudbaya waxaa kitaabka saddexaad waxaa waaye duruusta muhiimka ah licaamati lumma waa duruus muhiim oo caamat lumma marka insha allahu tacala kitaabkan asga asagana waan ka faa'iidaysanay wixii dhan aan maaragtay hadduu ilahay ku roon yahay aa ku qoran meesha oo aan kaga faa'iidnay duruustaas muhiimka ah sidii culummada ay noo soo gaarsiisa inaan dadkii annaga naga dambeeya aan u gaarsiina diyaar ma unahay addalaa-il fi xukmi mawaalaati ahlilishraaq kitaabka aan aad iyo aad aan ugu faa'iidnay wax badan oo ishkaal inagaga jiray aan ku diirsanay intaasaan ka faa'iidnay waxaan kaloo ka faa'iidnay maaragtay suuratu tooba tafsiirkeeda raalli ahaada waxaan kusoo gebagabaynaa insha allahu tacaala inaan isla qaadano diinta ilaahay aan garab istaagno raayatul tawxiid iyo dadka ahlu tawxiidka aan garab istaagno walaayadana islaamka anaga aan ka mid nahay inaan garabkeeda buuxino aan maaragtay xaggee reer garra aan walaayada looga imaanin dhibaatooyinka jira waad aragtaan walaayada in naf iyo maal aan la garab istaagna diyaar mu nahay insha allah wabilahi tawfiq wasalamu calaykum waraxmatullahi بسم الله إن- إن شاء الله ويا وجدة ماشي هل كان وانا إعلان لك مقالة هذه بيش كرونا إن شاء الله تعالى هدف كان وعدها وقرصن ما أي إن شاء الله تعالى كتابك أنك فايدنا ولا شيء إعلان لك مقشين وجدك هدف أنك ولا إطلاق هذا إعلان لك مقالة هدفك ماشي أنك كنا وجدك وعدها وهم قرصنا وهذا شغنا قال قال راع بر أنك نهاي gaala iyo gaala raac weligaa minberi ka aha shirin adduunku intii u saaho taariikhdan horey wal ogyahaa ilaa ay kare usoo sida ilbaho een waana isku wareene een barre dhahtan wal ogyahaa gaala ibadkaan beri ka ahayn haddiyo insha allah diin la fahana intaas waana isku wareene een een een horumar ay diin insha allah unka teerine in gaala unka katashoognaay waana isku wareene maana mal sugaa leeyihi waxaasi sheegna gaala insha allahu tacaala qabuuraha dhulkan qabuuryadan isna qadiin barundi uganda etoobiya kenya afrikaan insha allah kunis adirsadeen ba in wax ka qaadiyan kunis adirseen bacda horeen ingiriis iyone iyone iyone lingleray one one maraykan iyo talyaani yaa hor wax u qaadiyeen gumaysiska deen wax u qaadiyeen erkanka wareegayeen waa erkanka wareegayeen dhul isadagoyen kuna is adirseen adana gaal hun batooy aad tihiin waa iska qaateen ma laha meesha insha allahu tacaala waxaasi sheegna saacadanka ballaaho tahay in dhulkan qabuurihiisana qadiin intii goor goor tahay intii goor goor tahay meesha karabaha waa isma qaleynaa beeshta inka hadlaysa beesha kareeraha insha allahu tacaala haleed wax qarsan maaye wixii taray waxay iska dhabeysaan wax leheleheedka shirin ma aye saacadan ka ballaabatay kuna beenbeen isheeqeen qoryadii ka dagaalayihiin oo qabaa'ilihii sheeqeen oo qoryadii ka dagaalayihiin gaalkii iyo keensani fiirtisiyaaye insha allahu tacaala dabanas oo socdaha intay goor goor tahay meesha karabaha ka taba ama saa musluno ama saa muslim tahoy kala qabasa aad muslim muslim aad dhala adig galowdeen muslim ilaahay waxaanu sheegay maana aan dilnaa jinnis kalnaa maana aan dushii jinnis kalnaa kulliba khayras rajeena un
beeshi garre markaan usoo noqdo beeshi garre talyaani ingiriisi iyo gaalo dhammaanteed waxay ka diideen gumaysi hadda laakiin inay gumaysi ogolaadaan waktigan oo maanta casri ah ee lagu jiro wax walbana la heli karo wax walbana la maaragta maanta annaga wax walba waa heli karnaa raashiin saad gaadiid hub wax kastaa la heli karaa maanta inay u nuglaato beesha garre gumaysi inay u nuglaato anigu waxay kalifaya ma kasaayo waxaan fahmayo ma wado maba ahaba hadda inaan guuriis u nuglaano b aniga hadda maadeey ayaa la yidhaha maadeey sheekh abuubakar sheekh cabdisalaam sheekh xasan cabdiraxmaan awgeyga cabdiraxmaan gowracan ayaa loo yaqaana baardheera lagu gowracay diin ilaahay darteedaa loo gowracay diin ilaahay darteed ayaa loo dilay oo naftiisa markaa loo dilayay marka laakiin anigoo maanta awowgeyga toddobaad oo diin loo soo dilayay inaan qaato gaalnimo maxay noqonaysaa ilaahay nama dhigo meesha allahu akbar nasiib darradaas ilaahay nama dhigo hadda waa nasiib darro cid alle ciddi gaala hadda ku hungowda anigu waxaan qabaa inay nasiib darro ilaahay aafeeyey soomaaliya maanta waxaa taagan markab janno ah markab janno wada ayaa taagan warnimay oo ninkii janno rabow markabkaa raaco markab jannada sida ayaa taagan soomaaliya maanta ni haddii xaqiiqda runta laga sheegaayo bi ilmaheenna hadda markay soo toosayaan farsooli iyo gabdhaheenni markay soo toosayaan sida ay u qurux badan yihin war ilaahay kacabsada seegiyiin gabdhaha qoryooley kusoo toosayna hala fiiriyo ninkii gaalo u hanqaltaagay oo gaala dulligeeda qoryooley ha noogu filan qoryooley ha taga ha soo ha soo fiiriya gabdhaha kusoo toosayaan war ilaahay diintiisa hala koryeelo ha loo kaco waxaase araa laba kelimo oo aad u yar oo sugaan ay wanasi ka bihiin lahjiga reerka oo wanas ka turjumin asharaakuna unsaa qaadan iyo baraa-ada beesha qaadata oo iska turjumin saas u badnayn marka waxaa dheh lahay ehelka tuuf iyo qur-aan iyo odayaalka xarakada ul iyo diirkeedu caqiidadood toow imaamkood nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ukhuwa aliimaaniya ka dheheysaa sida ilaahay aayad iska sheeg inama almu'minuuna ikhwa ehelka tuuf iyo qur-aan aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabiga caqiidada alwaajibaat almutaxatimaada loo akriyey alwalaa walbaraayaa qaadadeena gaal uf ay aqoonsi miska raadiyen irdaasha soomaaliyeed oo eratiya qoryooley iyo iiqa kii shalambood afgooy iyo onay afaafka kii beledooglo dhoogiin afkilisa tubaakada iyo unaasha jaad iyo aabada sigaara aakaga u qaadadeen oo caqligood siiy iyo una cadaawadaan u dhexeysaa waxaa u leenahaa albaaba too toobadu waa furun yahay xarakadan uniiska ergaanay hal isdhiiba wa ilaa casharakii oos weyne ka dha tii ilbakta ka dhaata ahaana cagtasa lagoo marya africom iyo urtooyda tii atnis cuntadood khanziiru cabitaangood khamrow ariga soomaaliya istareex in ay ka dhoogiin oo amni ay ka xaqiijiyiin oo caafimaad ay u noolaadin ilaahayna ma odhane unana mas ogolaan abliisikii baydhan iyo afdabeerikii musafani ooyikii erdogan iyo aqasikii xasan guurguurt waxaa ansahayaan oday oday in us aroosaay uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah wasalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeenna waxaa kulankaasi soo xiray sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose beesha garana maanta dadka matela waa kuwan afkahoona ku hadleen bayaanna way soo saareen ilaahay subxana watacaala ha u dhabeeyo xaqiiqatan ikhwaani wixii hadal ahaa iyo xikmad ahaa culummadii iyo akhyaartii iga horreysa dhamaystirta hadafka meeshaan isku kaaya keenay waa kitaabka ilahi subxana wataala difaacitaankiisa sida gaalo iyo gaalo raacba waxaayaan ay u kulmaayaan sidii ilahi subxana watacaala nuurkiisa ay u damin lahaayeen ilahiyna subxana wataala waa diiday axibati fillaah waxaana laga rabaa jazakum allahu khayran sida cadowga ilaahi subana watacaala ay ugu shiraayaan diintaana inay demiyaan in annagana ugu shirno oo muslimiinta macooda aan noqono oo dhinaca aan degannahay aan islaamka looga soo dhicin garana horey way u ballan qaadeen jazahum allahu khayran haddana way ballan qaadayaan jazahum allahu khayran ilaahi subana watacaala ha waafajiyo xaqa sida cadowga ilaahi subana watacaala iga wada jiray inoola dagaalamayaan muslimiin haddaan nahayna inaan anagoo wada jirna waxaan cadowga ilahi aan la dagaalano arrintaas waa ku ballanay ree garre waxay noo ballan qaadeen ilaahi subana watacaalana u sheegeen muslimiintayna markhaati ay ka tahay inaan xaggooda muslimiinta looga soo dhiceynin waa ballan ilaahay aala gasheen ilahi subana watacaala ha idin waafajiyo inaad ka dhabaysaan annagana waa idinkugu duceyneynaa garabkiinana waa nahay jazakum allahu khayran tan kale aan daarmay waxaa wey ikhwana ilahna barakeey maadaama mas-uuliyiin la yahay oo reerkii hogaanka meesha uu fadhiyay waxgaradkoodii in dadka diinta ilaahay la gaarsiiyo dadka maanta waxyaalaha dillooday oo mogtaha ay u fahmi laayihiin xabiibkooda iyo naasirkooda iyo kooda makhduulka ay u fahmi laayihiin waa jahliga daashaday dadka marka in loo dadaalo oo diinta ilahi saan la gaarsiiyo sida uga qayb qaadateen xamladii dacawiga ee degaankiina ka jirtay oo odayaashay u horkaceen inaa waaya meeshaas nurkaas inaga demin oo dadka dacwada la gaarsiiyo horena waa ku wada ballanay dukumentiyada hadda aan kala qoranin way noogu jirtaa dadka in dacwada la gaarsiiyo oo diinta ilahi subana wataala la nashriyo oo maraakista iyo madaarista ee deegaanada ay ku bataan intaas insha alla tacaala waa dardaarmi lahaa wixii dardaaran ah culummadana way noo dardaarantay haddii odayaashana dadka muslimiinta horteeda ka ballan qaadeen ilaahay subana wataala ha u rumeeyo ilahay subana wataala waxaan u weydiinaynaa beesha aan u baryaynaa inuu barakeeyo culimmadooda iyo akhyaartooda iyo ehelkooda kulli inuu barakeeyo xifdiyo ilahay subana wataala diintooda ha u xifdiyo deegaanadooda iyo xoolahooda cudurrada ilahay subana wataala ha ka qaado intaas ayaan insha allah ku gabagabaysanaynaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem